قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waa dersigeennii lixdan iyo afraad oo ka bilaabanaya aayadda tobnaad ee min suurati alaxqaaf qaala allahu tabaaraka wa tacaala qul waxaad tidhaa nabiga subanow ara'aytum iiga warrama gaalo ey maadaa xaalukum mafcuulkii ara'aytum ayaa maxduufa ara'aytum iiga warrama maadaa xaalukum bal xaaladdiinna iiga warrama in kaana qur-aanku hadduu yahay min cindi illaahi alla agtiisa mid ka ahaaday wa kafartum bihi idinna aad ku kufrideen oo washahidda uu ka marqaati kacay shaahidun mid mara kaca shaahidkaasoo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa milihi qur-aankan mid lamida uu ka markhaati kacay calaa milihi maxaa loola jeedaa saddex dariiqay mufasiriintu maraan qowl waxaa weeye calaadaa silaa calaa milihi ey calayhi qur-aankan hadduu ka markhaati kacay mid reer banu israa'iil ah qowlo waxa weeye calaa milihi milida sideeda macnaheedii ayaa la siina oo tashbiiha ahaa oo waxa weya qur-aanka mid lamid ah ayuu ka markhaati kacay oo markaas macnaheeda wuxuu noqonaa qur-aanka waxaa lamida towraad oo wuxuu kala mid yahay inuu kalaamullaahi yahay inuu waxyi yahay in ilaahay agtiisa ka sugnaado ilaahay agtiisa ka yimid mid saas ula mid ah ayuu ka markhaati kacay wuxuu kaloo ka markhaati kacay towraad inay ku tiilay in nebi moxamed uu yahay rasuul allah uu soo diri doono marka calaa milihi qur-aankan mid lamid ah ay hadduu ka markhaati kacay mid reer bani israa'iil ah midkaas uu ka markhaati kacayna waa towraad towraadna waxaa ku sugneed in nebi moxamed sala allahu calayh wasalam alla soo diri doono oo uu rasuulka yahay waxa weeyaan khaatamulambiyaa ah macno saddexaad milida waxaa loo isticmaalaa bimacnaa daat qur-aankana way ku badan tahay waxa weeyaan calaa milihi ey calaa nafsihi weeye qur-aankuu ka markhaati kacay oo oo waxaa la yidhahdaa carabiga sida maxamed ulamiinu shinqiidi adbaa ulbayaankaba uu ku yidhi miluka laa yafcalu kada qofaad waxay leedahay arrintaanu kuuma habboona waxay leedahay miluka laa yafcalu kada sidaanoo kale kuguma habboona miluka macnaha nafsukaad ujeedaa adiga sidaan kuguma haboono marka milida waa loo isticmaalaa carabiga bimacnaa daat sidaasu marka macnahaasuna waa mid waana macnaha waxa weeyaan ugu habboon in la maro oo la yidhaahdo calaa milihi qur-aanka naftiisa hadduu mid reer banu israiila ka markhaati kacay kaas reer banu israiila maxaa loola jeeda jumhuur mufasiriin waxay mareen cabdullaahi ibnu salaam sidaasay mareen jumhuur mufasiriin cabdullaahi ibnu salaam inuu waxa weeyaan ka markhaati kacay xaafid ibnu kaiir iyo a'imo kale wuxuu leeyahay shaahidkan waa ismu jinsi yacumu cabdullaahi ibnu salaam wa kayrahu waxa weeyaan loolama jeeda cabdullaahi ibnu salaam oo kaliya ee waa jinsiyo dhammaan qof kasta oo ka markhaati kacay oo reer banu israa'iil ka mid ah loola jeeda qof kastoo reer banu israiil ka mid oo ka markhaati kacay oo dadkii kitaabadii hore wax ka yiqiin ah sababta uu ku cileeyeyna waxay tahay suuratulaxqaaf waa suura makiya cabdullaahi ibnu salaamna wuxuu soo islaamay markii madiine la tegey laakiin jumhuurtu waxay mareen cabdullaahi ibnu salaam in loo jeedo aayaddaanna ay tahay aaya madaniya fii suura makiya waana jiraan aayado sidaas aayad ku soo degtay madiine oo ku dhex jirta suurad ku soo degtay maka ilaa suuraduhu hal mar ayadoo tixan ma soo wada degaan badankooda ee aayadda maray soo degtaan markay soo degtaan nabigu yidhahdaa sala allahu calay wasalama aayaddan suurad heble waafajiya aayaddaanna suurad heble haleeshiiya nabigaa saas yidhahda sala allahu calay wasalam marka aayaddaanu madiinay ku soo degtay markaas ayaa la haleeshiiyey suuraddaas maka ku soo degtay sidaas aimada gobola mare laakiin jumhuurtu waddadaas horay mare oo washahida uu ka markhaati kacay shaahidun mid mara kaca shaahidkaasoo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa milihi qur-aankan uu ka markhaati kacay oo fa aamana uu rumeeyey markaas wastakbartum idinkuna aada isweynaysideen oo can itibaacihi aada iska weynaysideen jawaabkii marka inta shardiyadaa in kaana a maxduufa waxaa ugu fiican in la soo qadaro fa antum dullaalun daalimuuna hadday intaasu dhacday qur-aankaanu ilaahay agtiisa hadduu ka yimid ood idinkuna ku kufrideen shaahid reer bani israa'iilana uu ka markhaati kacay uuna rumeeyey idinkuna aad iska weynaysideen fa antum dullaalun idinka waxaad tihiin kuwa baadiyaysan haddana daalimuuna daalimiin waxaana laga qaadanaa uu yidhi maxamed ulamiinu shanqiidi aayadda fii suurati lfusilaad qul araytum in kaana min cindi illaahi uma kafartum bihi man adalu man adalu ataas ku jirto tanna waxa weeyaan in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin marka man adalu iyo in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiina labadaasaa laga qaadanaya inay tahay fa antum dulaalun daalimuuna labadaas ayado marka la isku geeyo aa laga qaadanaya qaarna waxay jawaabka soo qadaraan alastum daalimiin war miyaadna markaa daalimiin ahayn hadduu qur-aankaanu ilahay agtiisa ka yimid oad ku kufrideen oo shaahid reer banu israiil uu ka markhaati kacay isaga oo uu rumeeyey idinkuna aad iska weynaysideen alastum daalimiin war miyaadna daalimiin ahayn waaba tihine marka jawaabta labadaas baa lasoo qadara ilaa wuxuu uhi subxaana daalimiin waa tihiine in allaaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiina aalimiin ah ilaahay ma hanuuniyo aalimiinaadna tihiin wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay liladiina liajli ladiina kuwii dartood waxay u yidhaahdeen laamta waa tacliil liladiina ey liajlihim wa fii xaqihim wey dadkii mu'miniintaha dartood waxay u yidhaahdeen xaqood arrintaas ayagoo ka hadlaayoo liidaaya mu'miniintii waxay yidhahdeen gaalo liladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey dartood waxay u yidhaahdeen low kaana hadduu ahaa lahaa kaana isimkeeda waxaa loo celiyaa waxa weeyaan maa jaaa bihi muxamedun waxa nebi muxamed la yimid waxa nebi muxamed la yimid amase low kaana hadduu ahaa lahaa tasdiiqukum muxamedan rumaynta aad mu'miniinow muxamed rumaydeen hadduu ahaa lahaa khayran khayr maa sabaquunaa noogama hormareen mu'miniintu ilayhi iimaankaas ee wuusan khayr ahayn macnaha dadkii isla weynaa ee kufaarta ahaa ee madaxnimada iyo maalka iyo mansabka iskula weynaa ayaa waxay liidayaan oo yasayaan mu'miniintii nebi maxamed rumeeyey sala allahu calayh wasalam ee aan magaca weyn dadka ku dhex lahayn ee aan maalka lahayn ee aan mansabka haynin sida waxa weeyaan bilaal oo kaleeto kuwa addoommayba ahaayeen kuwa wa iska ducafoo kale sida bilaal oo kaleeto sida waxa weeyaan camaar ibnu yaasir oo kale sida suhayb ruumi oo kaleeto sida khabaab ibnu larati oo kale waxay leeyihiin hadduu qur-aankaanu khayr ahaa lahaa iyo rumaynta maxamed la rumeeyaa kuwaanu noogama hormareen annagaa u hormari lahayn maxayn annaga dad waaweynaa nahay oo wanaaggana lakagama hormaro marka waxay leeyihiin in addoommadii fuqaradii ducafadii ay raaceen calaamad tusayda weeye inuusan khayr ahayn taas marka waxay ku tusaydaa inay mutakabiriin faajir faajiriina yihiin ilah wuxuu ihi subxaana wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay liladiina liajli ladiina dadkii dartooday u leeyihiin aamanu xaqa rumeeyey mu'miniinta xaqa rumayday ee aan waxa weeyaan awoodda weyn lahayn iyo magaca iyo mansabka kuwaas dartooday waxay u yidhaahdeen low kaana hadduu ahaa lahaa tasdiiqukum bimuxamed rumaynta aad muxamed rumaydeen ama low kaana aliimaanu rumayntu hadday khayr ahaa laheed soo gaabiba low kaana hadduu ahaa lahaa tasdiiqukum bimuxamedin rumayntaan aad muxamed rumaydeen khayran khayr hadduu ahaa lahaa maa sabaquunaa mu'miniintu noogama hormarin ilayhi iimaankaas laakiin khayr uusan ahayn xaafid mukafir halkaas qaacido weyn oo ahlu sunna waljamaaca ay leeyihiin uu ku sheegay wuxuuna yidhi wa amaa ahlu sunnati waljamaaca amaa ahlu sunna waljamaaca fa yaquuluuna waxay yidhaahdaan fii kulli ficlin wa qowlin ficil kasta iyo hadal kasta lam yahbut can isaxaaba oo aan saxaabada ka sugnaan huwa bidcatun waa bidca ahlu sunna waljamaaca ayagu baynamaa kufaartu ay salkaas aayadda u jiiteen waxay yidhaahdaan ficil kasta oo ilaahay lagu caabudayo iyo qowl kasta oo ilaahay lagu caabudayo dad yidhaahdaan allaan ku caabudaynaa aanna ka sugnaan saxaabada bidcatun wey yidhah waa bidc maxaa yeelay liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilayh maxaa yeelay hadduu khayr ahaa lahaa shaygaasu oo qowlkaasu khayr ahaa lahaa ama ficilkaasu khayr ahaa lahaa saxaabada nooga hormari laheed fiiri kufaartuna waxay leeyihiin hadduu khayr ahaa lahaa iyagu uma hormarin marka waa bilcagsi sooma jeedin say iskaga soo horjeedaan muminiinta iyo gaaladu gaaladu waxay leeyihin haduu khayr ahaana kuwaan uma hormareen laakiin ahlu sunna waljamaaca waxay leeyihiin khayrba hadduu ahaa lahaa saxaabada u hormari laheed sababtoo ah liannahum lam yatrukuu khaslatan min khisaali alkhayr maxaa yeelay saxaabadu kama tegin arrin khayr ah ilaa waqad baadaruu ilayha maxaa yeele ilaa waa u degdegeen shay khayra kama tegin ilaa waa u degdegeen ma jiro wax khayr ah oo waktigii saxaabada sababtiisu taagneed wax maanicuhuna aysan jirin oo ay ka tageen oo diin inta ilaahay lagu caabudo diin noqonaya ma jiro ficil kasta iyo qowl kasta oo cibaado laga dhigayo oon saxaabadii alle ku caabudin laysa min addiin waa bidcu ahlu sunna waljamaaca waa qaacidadooda waa qaacido weyn oo qofka uga filan kumanaan bidac iyo khuraafa iyadaasa uga filan iyadaasa uga filan sababtoo ah ayu cibaada oo aan ilaahay soo dejin oo aan saxaabadu ilaahay ku caabudin nabigu uusan dhihin ilaah lagu caabudo saxaabada aysan ilaah ku caabudin waxaad leedahay waa bidcu xaa u daliil ah low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadduu khayr ahaala saxaabada u hormari laheed khalaas intaasaa kugu filan intaasaa kugu filan waana siduu imaamu shaafici uu yidhi natabicu sunnata ficlan ow tarkaa sunnada nabiga waxaan raacaynaa ficlan wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegeyna saasuu yii wuxuu ka tegeyna waa ka tegeyna sababtoo ah qofka wuxuu sameeyey haddaad la samaydo wuxuu ka tegeyna ka tagto waad raacday soo maaha qofkaasaa nabigii raacay sala allahu alay wasalam laakiin waxbuu sameeyey ma aadan samayn miyaad raacday ma aadan raacay waxbuu ka tegey oo iska daayay aduguna waa u dabamareed oo waa samayd waad khilaaftay soo maaha cibaadooyin badan oo cibaado laga dhigayo macnaha cibaado maahane waxyaalo badan oon cibaado ahayn oo dadku cibaado ka dhigaan ahlu sunna waljamaaca qawaacidkaasay ku baabi'iyeen qawaacidkaasna asal maxaa u ah waxa u ah qur-aanka iyo sunnada qur-aanka iyo sunnada qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaad ilaahay jeceshiin aniga isoo raaca saas ku dhaha layidhi nabi maxamedow sala allah alay sl qofkii ilaahay jecelow nabi maxamed raac wuxuu sameeyey samee wuxuu ka tegeyna ka tag sidaas yeela laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana nebi maxameda dayashayna kugu sugnaatay dayasho wanaagsan sidaas weeye man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qof kasta oo cibaado sameeya oo aan nebi moxamed amrin waa marduuda kayru maqbuula welidaa sidaas daraaddeed maalan in xaflad weyn la sameeyo bisha rabiculawal oo la yidhaahdo waa cibaado cuntana la yskugu keeno qasaa'idna la akriyo loona bixiyo magac oo la yidhahdo magac waxaan siinaynaa la yidhaahdo cibaadada mawliidka ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdeen waa bidco salya raadna male maxaa dhacay raggii samayna waxay aan hallayna waxa weeyaan sadaqaan keennay nabigiina waa ammaanaynaa meelna waa iskugu nimid bal intaasu waxay hallayd intaasu bal waxay hallayday sheega ahlu sunna jamaaca waxay yidhaahdeen waxaan aad samaynaydaan cibaado weeye sow maahan ulama jeedaan haa cibaadaan ula jeednaa yaa bilaabo ugu horreeyey waxay yidhahdeen melikulmudafara ugu horreeyey oo bilaabay melikulmudafar xaqiiqadu saas maaha laakiin waa sida ay yidhaahdeen ragga sameeya meliku mudafar goormuu ahaa ma saxaabiya maya ma taabiciya maya ma taabici taabiciya maya goormuu ahaa qarnigii lixaad markii nebi maxamed ay ka soo wareegtay geeridiisii lix boqoloo sano agteeda waagaasaa cibaadadan la bilaabay yidhah waaya xaad u samaynaydaan nabigaan jecelna saxaabadu nabiga ma jeclaayeen nacam walaa shaka waa kuwii ayaga naftooda nabiga ku furanayay fallaarta lagu soo ridaayo xabadkooda udhigi jireen nebi maxamed sala allahu alay slm jacayl dhaba kuwaasaa jeclaa fallaarta lagu soo ridaya iyo seefta lagu soo ridaya iyagaa isku dhigi jiray soo ma jeedin qof ka jecel iyo qof say u jeclaayeen u jecel mana noola mana dhiman mana jiro dadka iyagaa ugu jecel nabiga sala allahu alay wasalam sababka loo samaynaa nabi jacayl hadday tahay sababtaas waa taagnaa waktigaas waa sabab taagnaa saxaabadu arrintaas inta ku dhiseen ma samayn maalin meel iskuguma imaan ukunna uma samayn hal maalin ma dhicin nabiguna waana ka digey sal اlahu alيه waslm walaa tajcaluu qabrii ciidan war qabrigayga ciid iyo xaflad la iskugu yimaada haka dhigan inuu xadiiska abu daawuud soo ma jeedid saxaabaduna ma samayn waxaan leenahay low kaana khayra lasabaquuna ilayh hadduu khayr ahaa lahaa ayagaa samay laha ayagaa samay laha ayagaa samay laha laakiin waxaan saaa ilaahay dhihin ha la sameeyo oo nabigii dhihin ha la sameeyo markaan dhinto xaflad ha lai sameeyo bishaas ma dhihin qof keeni kara ma jiro oon saxaabadii samayn oon taabiciyaalkii samayn oon atbaacu saabiciin samayn haddaad samaydoo tira waa diin waa iftiraac cala allah ilahay lagu been abuurtay wey ilahay inaad uga baqdaal rabaa jacaylka nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa waajib waana iimaan qofkaan jeclayno muumin ma ahan nafta kugu jirta haddaadan ka jeclayna muumin mati waa in nafta kugu jirta aad ka jecesha salligiisana waa diin waana waajib salaadu ma ansaxdo haddaan nabiga lagu sallin sala allahu calayh wasalam sadaqana ilaahay baa ka dahiray markuu noolaaba ma cuni jirin mana qaada jirin waa ka sharaf weyn sadaqada xataa ehelkiisaay xaaraan ka tahay sadaqadu iska daa asage markuu dhintayna nabiga sharaftiisu hoos uma dhicin ee kor usii dallacay ayu waxda daqiiqad kasta nabiga waa dallaca fadiiladiisu sababtoo ah qof kasta oo ilaahay caabuda asagaa sabab ugu ahaayo gaarsiiyey soo maahan ajaru keela marka kulla laxda nabiga darajaadkiisu waa sii dallacaya hoos uma dhicin markuu dhintay kadib salawaatu llahi wasalaamu calayh hadday sidaas tahay waxa haddaad diinka dhigaydo ilaahay uga cabso qaara wuxuu marka leeyihi war sadaqo sadaqo hadda ka horeyba dhacdayba ninaaba lagu soo dacweeyey nin aa lagu soo dacweeyey shiika waxaa la yidhi ninkan waa nabidiid waa lagu soo dacweeyey ilaahay un awoodiis ninkii wuxuu u dacwooday kuwa saraakiiloo muqayiriin oo meel fadhiya ma ogta mararka gabola malaha muqayiriintu ka cadli roo yihiin gabal oo diin sheegta waxyaalihii ugu yaabka badanay ka mid kuwa muqayiriin oo qaraabo lahu yidhi war ninkaas idhahaya nabidiidka oo xabsiga dowladda jaa'irka oo shuuciyadda gacanta ii galaaya war nimanaa la arko bad way iskugu yeedheen waxay yidhahdeen haye dooba annago halkaanu ku qayilaynaa waa inin dhegaysaynaa kii wax dacweynayo wuxuu hi ninkan waxaan ku haystaa waa nabidiid ha salliga nabigu diiday markaasina haye hadal adigu ma diidantas u yidhi subxaan allah ma diidani nabiga waa ku salliyaa waajib aanu aaminsana diinaana iita markaasuu yidhahdeen ka warran mawliidka markaasuu yidhi waa bidca iyo dalaal markasuu yidhi waa kaasad markaasuu yidhi wax yar cagta dhulka u dhiga waxaan raba ina inin weydiiyo mawliidka nabiga ma sameeyey maya xogaar laakiin daacadnima ka muuqata fiiri rumay sheegaya saxaabadu ma sameeyeen maya taabiciyaalku ma sameeyeen maya yaa u horreeyey meliku mudafar boqorkaasaa waa sameeyey oo xoolo fiican ku dhexshay waa la gar meeqa shayaad isku keenteen sadaqo iyo ammaan iyo cuntaan isku keenana iyo salli magac naxaad u bixideen cibaadatulmawliid wax yar haddeer cagta dhulka iigu dhiga haddeer salaadan bilaabaya huy barqadiyaa la tukana waa shan ragco ragcadiiba faatixada qur-aanka suuradda ugu weyn soomaan ha toddoba faatixa lagu akraa tiiba ma ujeedaa toddoba faatixo aatiiba lagu akraa sujuud addoonku goormuu ilaahay u dhowi markuu sujuudin soo maahan shan shan sujuudoodaa loo yeelaa ragcadiina ya salaadaasaan tukaynaa shanta ragcaa oo toddobada faatixa iyo shanta sujuudood leh magaceedana khayriyaan u baxayna ila tukada say idhaahdeen subxaan allah kula tukan mayno saan kuula tukana markaasuu yidhi ma salaadaa diidaydaan aniga waa faatixa fiir waxaan isku keenay waa faatixo iyo iyo iyo iyo sujuud faatixo iyo sujuud ma dembiya maya soo maaha xaanaa leey say yidhahdeen xaa iskugu daraya iskugu keenaya say yidhahdeen adugu saddexdaa isku keenteen ayaa isku keena in yidhi xaa iskugu keenayda muqayiliintii saraakiishii garbaha gudubna waxay yidhaahdeen wallaahi san laba mid dhacayn inaad la la tukataan khayriye iyo inaad mawliid joojidaan wax ka dhexeey male a waa mujrimnime moogtahay waxa gabalkood a labadaas mid soo gala la tukada xuhaley mafaataxa dembiya ha mafaataxa dembiya maya haye ma sujuuda dembiya oo ilaahay dadka ku cadaabaa e maya haye hadda la tukada maya salaada cusuboo nabigu shan ragc iskuma keenin shan faatixo ee nabiga miyaa isku keenay sadaqadan iyo ammaantan iyo gabayga maya iskuma keenin daxay wala duwey ka tan soo ma jeed marka waxaa la rabaa war ilaahay inaad uga cabsato wixii nabigu meel dhigay meeshii dhig wixii la isku keenayna isku keen dariiqa nabiga iskaga soc adiga hadday nuucaanu cibaado tahay low kaana khayran la sabaquuna ilayh kulli waa saas xatrada waa nuucaas xatrada waa nuucaas sow ma inaan waxa weeyaan meel inta istaagno safkaasuna marku dhifto safkaanuna marku dhifto waxaan leenahay waxa lagu dhawaaqa hadda hadday xaq tahay iska daa hadday wax qalada tahay laakiin laa ilaha illa allah maxaa ka fadli badan safkeennaasu mar haddaan ku dhufano safkaasuna marku dhifto waxaan leenahay saxaabadu saas magu dhufa jiri maya haddaad tidhaahdo low kaana khayra la sabaquuna ilay wallaahi hadday khayr ahaa leed ayagaa nooga hormari laha ayu cibaado kasta oo aan nebi maxamed laga soo gaarin saxaabadu alle ku caabudin waa inaan ilahay uga cabsanaa oo aan sidii nabiga ay u sameeyaan aan u samaynaa wax walba siday saxaabadu yeeli jireen aan yeelnaa qaacidadan markaad weliba hadalka imaam shaafici ku darsato waxa weeyaan khalaas waxaad fahmaydaa baabka waxaan ilaahay diinka dhigina diinka dhigan maysa ilaahay haana fahamsiiye ilaah wuxuu idhi subxaana waid waqti lam yahtaduu aysan ku hanuunin gaaladu bihi qur'aanka fasayaquuluuna waxay leeyihiin haadaa qur'aankaanu ifkun waa been abuur ifkigaasoo qadiimun horreeyey markay qur-aanka ku hanuuni waayeene waxay leeyihin waa been abuur xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wa haadaa huwa alkibr qofka markaa shay hanuuna uu ku sugan yahay aduguna aadan hayn inaad diiddaa waa caynulkibr kibir saasaa la yidhahda hanuuna qofuu hayaa waa kuu sheegay adiga maadaama aadan haynin waa diiday kibir sidaasaa la yidhahdaa nabiga sala allahu alay waslam ilaa kibiruu sheegay dembigagiisana waa sheegay dembigiisa oo waxa weeye nabigu wuxuu yidhi laa yadkhulu ljanna man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr dhuuracase qadarkeed oo kibira qofkuu qalbiga kaga jira jannada ilaahay ma galo kibirna maxaa la yidhaahdaa badaru lxaqi wa qamdu naas waa xadiis saxi muslimka xaqa oo aad diiddo oo tidhahdaan kaas miyaan ka qaadana xaqii kaasaa la yidhahdaa kibir marka waa mutakabiriin markay ayagu qur-aankii ku hanuuni waayeen ayay dadkii ku hanuunayasayaan oy leeyihiin hadduu qayr leeyahaa kuwaas u qaateen waa dulmi ilaah wuxuu ihi subxaana wa min qablihi qur-aanka hortiis ayuu ahaaday kitaabu muusaa nabiyullaahi muuse kitaabkiisii imaaman xaale uu yahay mid lagu daydo kitaabkii nabi muuse kitaabkii nabi muuse imaam uu ahaa mid lagu daydo waa towraad wa raxmatan naxariis xaale uu yahay wa haadaa qur-aankaanuna kitaabun waa kitaab kitaabkoo musadiqun rumaynaya limaa qablahu min alkutub wax alla wixii ka horreeyey kutubhu rumayna marka kitaab iyo qur-aan la soo dejiyo qur-aankeennu uma horreeyo nebi maxamedna rususha uma horreeyo maxaad ula yaabaysaan wey musadiqun kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya ay limaa qablahu min alkutub wax alla wixii kutub ka horreeyey qur-aanku waa rumayna lisaanan luqo xaaluu yahay kitaabkaasu musadiqun faacilkeeda laga xaalay lisaanan luqo xaaluu yahay kitaabkaasu luqadaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyey kitaabkan qur-aankaa wuxuu ku soo degay luqa carabiya fasiixa bayina waadixa luqa carabiya fasiixa oo cad saasuu ku soo degay muxuu u rumaynaa kutubtii hore liyundira inuu u digo daraaddeed kitaabkaasu aladiina dadka dalamuu dulmiga sameeyey daalimiinta waa kufaarta dadka kitaabka iyo qur-aanka beeniy wey kuwaas inuu u digo sidaasaa ilaahay u soo dejiye oo u rumaynaa kutubtii hore iyo wa bushraa bishaaro daraaddeed lilmuxsiniina dadka camalka wanaajiye mu'miniintahay kitaabka raaca loo bishaaraynayo janno loogu bishaarayna ilah wuxuu ihi subxaana ina aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbunaa rabbigeen allahu waa alle uma intaas ka gadaal istaqaamuu toosnaadeen waa laba kelimo oo diinta koobayda rabbuna allah uma sta uma istaqaamuu rabbuna allah uma istaqaamu maxaale nabiga sala allahu calay wasalam nin saxaabi oo weydiiyey oo yidhi ii dardaana waxaan rabaa qofkaa dambe inaan weydiin wuxuu ku yidhi istaqim wuxuu ku yidhi qul aamantu billaah uma istaqim waxaa tidhi allaan rumeeyey kadibna ka run sheego ku toosnow ha ka leexleexan dariiqaas waa diinkii oo dhan marka dadka yidhi rabbunaa annaga rabbigan allah waa alle rabbi waxaa la ihahdaa alkhaaliq almaalik almudabbir naga allaana abuurtay allaana leh allaana maamula dadka yidhi uma istaqaamuu kadibna aan ka leexleexana ku toosnaaday oo allahaas ay u qireen inuu abuurtee milkiyee maamulo amarkiisa qaata nahyigiisana ka tag wax alla wuxuu amray qaata wuxuu ka reebana ka hara ee saas ugu toosnaaday marka labada kelimo waxaa weyaan rabbuna allah waa ikhlaaskii ey akhlasu lcamala lilaahi wey allay camalka u barax jireenoo alla keligiisa ilaahnimo uu ogoliy uma istaqaamuunana waa camalkii oo waxa weya wa camiluu biaacati illaah ilaahay daacadiisa ku dhaqmeen wey ilaahay allahaas ay ilaahnimada u ogolaadeen ayay daacadiisa ku dhaqmeen wax alla wuxuu amray samaynayaan siduu u amray u samaynayaan waxuu ka reebay ka harayaan waxa weyan waa mutaabacadii waa labadii shardiyo loo shardi jiray cibaadada marka ilaahay aqbalayo ilaa cibaado kasta laba shardiya loo shardiya alikhlaas walmutaabaca ikhlaas alla dartiis in loo sameeyo keligiis mutaabaca in lagu raaco nabi moxamed sala allahu calay wasalam marka rabbuna allah waxa weeyaan akhlasu lcamala lilah uma istaqaamuuna waxa weeye wa camiluu biaacati اllaah ilaahay dacadiisa ku dhaqmay oo ku toosnaaday falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluuna waxa ka horeeya iyo aakhirada ah cabsiyu kama horaydo saasa ilahay leey waa bishaaro dadka laga helay ikhlaaska iyo mutaabacada wax kastoy alle ku caabudayaan alle dartiisna waa u samayn waxa weeyaan dariiqii nabigana waa ku samaynayaan day alle dartiis kaa tahay laakiin dariiqu kaa luusany waxba kuu tarin waa dalaal haddii dariiqii nabiga aad camalka ku samaydo laakiin riyaa iyo istusus uu kaa yahayn waxba kuu tarima waa in labada shardi hal mara la wada helaa alle dartiis inuu kaa yahay camalku haddana qaabkii nabiga u sameeyay aad u samaynaydo labadii shardi waa in la helaa ayo cibaado aad samaynaydo waa in labadaas la helaa falaa khawfun dadkaas ma ahaanin cabsi calayhim korkooda fii maa yastaqbiluuna waxa ay soo qaabilayaane ka horeeya qiyaamaha ah walaahum dadkaasu mana ahan yaxzanuuna kuwa ka tiiraanyoonaya calaa maa khallafuu waxay adduunyo uga soo tageen kama murgayaan ilaahay baa u xifdinaya owlaaddoodii duriyadoodii ilaahay baa xifdinaya ilaah wuxuu ihi subxaana ulaa'ika dadkaas ikhlaaska iyo mutaabacada laga helay asxaabuljannati waa jannada asxaabteeda dadka jannada u saaxiibka ahi jannada daa'imaya weeye khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda jazaaan jazaahum allahu allah abaalmariyey jazaa'an abaalmarin bimaa kii sababtiisaana lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal faloo sameeya wa wasaynaa waan u dardaarannu ilaah yidhi al-insaana insaanka biwaalidayhi labadiisii waalidaan u dardaarannay ixsaanan wanaag samayn inuu wanaag u sameeyo sidaasaan ku laasiminaan u dardaarannay xamaladhu insaanka waxaa xambaartoo caloosha ku qaaday ummuhu hooyadiis kurhan daata kuhur kurhin nicid ama kahasho xaalo ay tahay mid u saaxiib ah wa wadacathu waxaa ummushay oo dejiday insaanka ummuhu hooyadiis wa wadacathu hooyadiisaa dejido ummushay kurhan daata kurhin xaalay tahay mid kahasho u saaxiib ah wa xamluhu isla insaanka xambaaridiisa caloosha lagu qaadaa iyo wa fisaaluhu naaska goynta intuu naaska jaqayo ee laga jarayo marka ugu dambaydaa isku darka halaaثuuna shahran waa soddon bilood ilaah wuxuu ihi subxaana xataa idaa balaqa markuu gaaro insaankii feecnaa ashuddahu adaygiisa oo wa balaqa uu gaaro arbaciina sana afartan sano qaala wuxuu yidhaahdaa insaanka feecano rabbi rabbigaygiyo awsicnii iwaafaji an ashkura inaan shukriyo nicmataka barwaaqadaada allatii barwaaqada ancamta calaya korkayga aad ugu namcayday wa calaa waalidaya labadayda waalidna korkooda aad ugu namcayday wa an acmala inaan camal falana allow iwaafaji saalixan camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan camalkaasoo tardaahu aad raalli ka tahay wa aslix lii allow ii hagaaji fii duriyatii carruurtayda innii aniga tubtu ilayka alla waan kuu soo laabtay wa innii aniga min almuslimiina dadka alla hoggaansanaan ka mid ahay ilaah wuxuu idhi subxaana ulaa'ika dadkaas waalidkood baariga u ah ilaahay baariga u ah waalidkood baariga u ah aladiina waa kuwa nataqabbalu aan ka aqbalayno canhum xaggooda axsana maa shayga ugu wanaagga badan oo camiluu ay sameeyeen oo wanatajaawasu aan dhaafayno can sayi'aatihim xumaanyaalkooda fii asxaabi aljanna jannada dadkeeda dhexdooda xaalo ay ku sugan yihiin wacda sidqi wacadahumullah allah u ballanqaaday wacda sidqi ballanqaad dhab ah alladii ballanqaadkii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loo ballanqaado aayaadkii hore ee suuradda bilowgeeda ilaa waxa weeyaan aayaddii oo afar iyo tobnaad waxay ka hadlayday towxiid ilaahay in keligiis la caabudo keligiis la tuugo keligiis lagu tiirsado qur-aanka la rumeeyo nabiga la rumeeyo towxiidkii ka hadlayay markii uu allah subxaana wa tacaala soo sheegay towxiidkii iyo ikhlaaskii cibaadada alle loo barax tirayey iyo in lagu toosnaado ikhlaaskaasoo camal saalixa la raacsiiyo ilaahay wuxuu ku daray labada waalid inuu u dardaarmay oo uu amray addoommada labadoodii waalid inay u dardaarmaan oo ay labadooda waalid u sameeyaan samafal iyo ixsaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala markuu amray cibaadadiisii iyo towxiidkiisii iyo ikhlaaskiisii wuxuu ku darayoo laba kaga dhigay in labada waalid loo ixsaan sameeyo wanaag loo sameeyo qowlka wanaag loogu sameeyo ficilka wanaag loogu sameeyo warkooda la yeelo la dhegaysto wanaagaaga iyo xooggaaga iyo xoolahaagana aad siido dhibka kaaga yimaadana aad ku sabarto u dulqaadato qur-aankuna sidaasuu isku dabadhigaa marar badan waxa weeyaan xaqullah wa xaqulwaalidayn qur-aanku saas isku dabadhiga sidaasu isku dabadhiga rablcaalamiin meelo badan sidaas isku dabadhiga wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaana alle keligiis caabudoo shirka u samaynina waalidkana samafal u sameey waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah alla wuxuu xukmiyey inaadnan cid kale caabudin asaga maahane wa bilwaalidayni ixsaana wuxuu kaloo alle xukmiyey labada waalid inaad samafal u samaydaan anishkur lii weli waalidayka aniga igu shukri ilah ley labadaada waalidna ku shukri wa wasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana waa sidaas wey qur-aanku labadaasu isdabadhigaa qofka doonaya inuu ilaahna caabudo waalidkiisana caasi ku noqdo wuxuu rabaa ilaahay wuxuu isdabadhigay inuu kala saaro marka dariiq hawduhu ku socdaa ilaahayna waa caasi raalli ahaansho ilaahay inuu gaarana ma dhici karto isagoo waalidkiis caasi ku ah ma dhici karto wax kasta oo ilaahay caasi aan ahayn waa in waalidka laga yeelaa ilaahay caasi makhluuq lagama yeelo ilaahay caasi qofna lagama yeelo laakiin ilaahay caasi waxaan ahayn waa inaad ka yeesha waalidka cabdullaahi ibnu cumar ibn اkhadaab wuxuu yihi gabaraan qabay islaanaan qabay aadaan u jeclaa aabbahay cumar ibnu khadaabaa yidhi yidhi fur aabbaan nabcay hoogaayaan ka madax adeegay nabigu u tegay nabigu wuxuu yidhi yidhi dalliqaa hadda fur saasaa lagu fur abudarda ninaa u yimid wuxuu yidhi ka waran zawjadayda hooya ile fur anna waa rabi lahaay wuxuu yihi nabi maxamedaan maqlay sala allahu calayh wasalam asagoo leh alwaalidu awsadu abwaab iljanna waalidku waa albaabada jannada kan ugu fadliga badan haddaad rabto xifdiso albaabka haddaad rabtana iska dayac haddaad rabto xifdi oo fur gabadha haddaad rabtana dayac oo waxaad tidhahdaa islaantayda hooyo ka dhegaysamaa warkeeda saas dhe saas wey wax kasta waa inaad ku adeecdaa oo aan ahayn alla caasi alla caasi qofna lagama ayeelo laakiin taas laftirkeeda risqi waa inaad la timaadda markaad ka diidaydo oo tiraa ilaahay ma caasi karo wax kale ii sheeg ee warwarkaagana dhegaysamayna iyo waxaas jeesjeeska waa inaadan ku hadlin iyo afxumada soo ma jeedid taas waa mooryaannimo maaha taasu waxa weya wanaag xumaanta markaad ka diidaydo waxaa leedaha waxaan waa xaq kama tegi karo waa xaq haddaan ilaahay caasina ma yeeli karo naara iiga imaane iga daahay amrin hooyo ama aabbo sida ugu jicsan ugu sheeg soo ma jeedi maxaa yeelay sacd ibn abi waqaas hooyadiis ayaa waxay ku tidhi sacdow markuu ilaahay rumeeyey miyaan ilaahay amrin daacada labada waalid markaasuu ku yidhi haa waa amr markaasay ku tihi waxna cunimaa waxna cadi maa ilaa aada ilaahay ku kufrido markaad ilaahay ku kufrida cunto igu horreeya haddaad diiddana ballan waxaa saasaan ku dhimana adigana ha laguu bixiyo hooyadii dile taasaa noo ballan oo hooyo ilaahay anuu ku kufri maayo ilaahay caabud oo cuntadaada iska cun maya maya lagama yaabito afar iyo labaatan saacay qadsaneen waa adkaatay xaaladeedii marka cunto lasii tago qoryaanta afka lagu kala qaaday marka wa lagu dalqiyaa waa diid dana afar iyo labaatan sac kaloo igu jiid neg waa diid ilaa aada ilaah ku kufrida lagama yaabito xaaladeedu markay adkaatay hadal casimahu la yimid sa wuxuu ihi hooyo ilaahay anuu ku kufri ma hal nafa ad leedahay maanta naftaas waxaan rabaa hal nafa ad leedahay naftaas hal marayb kaa dhice boqol laf nafood haddaad lahaaleheed boqol oo miduba mar baxda tan ugu dambaydaa baxayda ilahay ku kufri dila yeeli ma anugu marka cuntada cun anuu alla ku kufri maaye cuntadeeda iska cun soo ma jeed ilaa dhab ayay gaartay mogta weridaasaas daraaddeed caruur badan hanuunka waalidkood ayagaa ka hortaagay caruur badan waxa waaya in waalidkii shay hanuuna ousan waalidkii markaas garayn wa- caruurkii garana waalidkii masaladu waa ka qarsoonta ma awoodo inuu yidhaha sidaan waa sida alla yidhi waa diinkii alla kama tegi karo ee waa ka daba wareegaa Eh, hooye omay anu saas mana ii uleey intaa leedahay werigii waa isku dhibtoonayda laakiin haddaad tidhaahdo sidaan waa diin waana kan ilaahaan ugu addoonsaday caqligayga ma ahan waa kan adiguna qaado anna waa qaadana waxa way in inuu kugu raacay u badanta hadduusan kugu raacinna dib dambe u- u iskugu dhibi maydaan iskugu dhibi maydaan Ah. s- haddii kale sanad kasta waxaad iskaga soo hor jeedaydaan siyaartii waa la gaare keen Ah, ee- ee, adna waa inaad taagnaataa maxaa yeele adaa u sheegi diiday xaqa haddaad si saraaxa leh aad u dhihi laheed waysan diin ahayn adigu samaynteeda ajar keeni maydi aniguna haddaan kula sameeyo waa tacaawun cala ismi allah igu cadaaba hooyo iga daa waxaa la igu cadaabaya amrin kaa yeeli maaye waxa weeyaan mar dambe laguma amreen ayaduna inay ka tegi laheeday u badanta aabbana inuu ka tegi lahay u badanta laakiin intaad maalicu leedahay oo isku rafaadaydan aduguna xaqii ma adan sheegin qofkan waalidkaa oo wanaagsan uma adan nasteexayn uma nasteexayn aduguna waajibkii ilaahay ku saaray maadan gudan naftaadana waajibkii ku saarnaa maadan gudan waalidna wax uma adan tarin laakiin si oo rifqi leh oo naxariis leh haddaad dhabta u sheegto waxa weeyaan waxaad dhici karta adna horta waajibka waa gudata waalidkuna inuu wanaagga kugu raacanay u badanta haddaysan kugu raacinna israfaadi maydaan maxaa yeele mawqifkaa waa cadi mowqifkaa waa cadi marka waa inaad iska daydaa mulmaaloci ilaa wuxuu ihi subxaana wa wasayna alinsaana insaanka waxaan u dardaarannay oon ku laasiminay biwaalidayhi labadiisa waalid ixsaanan samafal inuu u samafalo qowlka ugu samafalo ficilka ugu samafalo maalka ugu samafalo sidaasaan u dardaaranay waa mafcuulkii labaad ee wasayna ixsaana xamaladhu insaanka waxaa qaaduu ilaah yidhi ummuhu hooyadiis labadii waalidi marka si guud loogu dardaarmay si gaara hooya loo sheegay maxaa yeele hooya abba waa ka xaq badanta nabiga sala allahu calay wasalam waxaa la weydiiyey man axaqu naasi bisuxbati inaan la saaxiibo oo qofkaan si gooniya ula sheekaysto sheekada iskugu kaana baxdo sirta u sheegto aan weheshado qofka aan ka dhigto ugu xaqnimo badan waa qofkii ilaa agfarka dadka waxa weeyaan qof kalaa saaxiib oo waalidkana salaanta unbaa ka dhaxayda dad badan caaswaalideynta agarkood waa saas Ha, qof kaleeto ayay sirta iskugu baxdaa sheekada iskugu baxdaa saaxiibo ay yihiin ama waalidka salaamta ka dhaxayda bis Ha, aaba iyo hooyo ha, ha, bis waa tegi laha mid kaloo saaxiib uu leeyahy laakiin qofka saaxiibtinimada ugu xaqnimo badan yaa waayo saasaa nabiga la weydiiyey sala allahu alay waslm markaasuu yuri ummuka waa hooyada hooyo saaxiib gooniya ka dhigo si gooniya ugu sheekaysato si gooniya ay kugu baxdo si gooniya sirta ugu sheegato kaas ka dhigo Ah. markaas uma man yaa ku xiga markaasuu nabigu yihi ummuka hooya haddana ku xiga man yaa ku xiga ummuka yaa ku xiga abuuka aabi waa derajada afraad aabina saddex goor ay ka xaqnimo badanta maxaa yaele waa ka dhib badan Ah, isagoo caloosha kuguma qaadi waa ku dhalayoo waa isagaa lagaa soo gooy laakiin haddana hooya ka sii horrayda soo ma jeeda Ah, biyihiisiyaa laga abuuray cad isaga ka mid ahaa aabe hooyana cad ka mid ahaa tahay laakiin waa dhib ayadaa dhib badsatay ayadaa dhib badsatay saas darteeday ka xaq badanta saddex goor ka xaq badan soo ma jeedi marka waa inaad saaxiibka gooriga ka dhigata hooyo ilaahi weynaa subxaana watacaala marka hooyuu si gooniya u sheegay dhibkeediiu si gooniya u sheegay waa cilo waxaa la cilaynayaa sababta mala leeyahay ixsaanka u sameeya ilaah wuxuu ihi subxaana xamalathu insaanka waxaa qaaday ummuhu hooyadiis kurhan daata kurhin xaalay tahay mid nicid u saaxiiba ama dhibaato waxa weeyaan calooshay ku qaaday markaasay la wallacday oy la xanuunsatay haddana culays sagaal bilood ama siddeed bilood ama toddoba bilood ama lix bilood caloosha ugu siid waa dhibaato wa wadaxathu way dejido way umushay kurhan daata kurhin xaalay tahay mid kahasho u saaxiib ah iyo dhib oo waa maxay oo markay mulayday fooshii iyo waxa weeyaan murugadii ma isku dhimanaysaa mise waa kala imaan murugo iyo fool intaasay ku- kula kula soo marto haddaad ilaahay rumaysan tahay waa inaad daacad u noqotaa ilaah wuxuu ihi subxaana wa fisaaluhu insaanka naaska goyntiisa wa xamluhu insaanka xambaaridiisa oo caloosha lagu qaado iyo wa fisaaluhu naaska goyntiisu alaaثuuna shahran waa soddon bilood waa soddon bilood waa inta ugu yar ee waxa weye marka laysku daro caruurku intuu caloosha ku jiro iyo intuu naaska nuugayo inta ugu yar wey aayaddan waana aayadda uu ka qaatay caliy bnu abi aalib cuثmaan ibnu cafaan iyo jamaaco badan oo saxaabadaa waana qowlka qawiga ahe waxa weeye ilmaha intay caloosha ku jiraan inta ugu yar waa lix bilood qaabka looga qaatana waxay tahay aayado kale lagu daraa keligeed maaha aayaddan ilaah wuxuu sheegay caloosha intuu ku jiro iyo naaska inta uu jaqayo inay marka laysku daro tahay soddon bilood soddon bilood waa laba sano iyo lix bilood ilaa labadii sana afar iyo labaatan biloode laba aayadoodoo kale alla ku sheegay nuujintu inay laba sanata oo ilaahay suuratu luqmaan wuxuu ku yidhi wa fisaaluhu fii caamayn naaska inta looga jara waa laba sano qofka waxaa laga hadlaya caruur si sharciga loo nuujinayo sax oo xaqiisii la siiyey caruur iska dulmisano waxa weeye naaska laga jaray lix bilood laga hadli ma waxa wey hedhowna jirkiisa iyo caqligiisa ay ka go-antay iyo fahamkiisa aayadda kaleo suuratulqaraan sidaas alla ku sheegay waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni marka laba sano inay nuujintu taha alla labadaas ayadood ku sheegay haddii laga jaro marka soddon bilood laba sano lix biloodaa soo harta marka inta ugu yaroo caloosha uu ku jiraya waa lix bilood welidaad sidaas daraaddeed haddii gabar wiilku guursado ee mar alla marka ugu horreeya is arkaan lix bilood markay soo wareegto ay caruur dhasho kaamil ahoo nool khalaas caruurka asagaa dhalaa la leeyahy shaki meeshaas ma imaan karo wax shakiya meeshaas ma imaan karaan ma imaan karaan isagaa dhalay waa sax laakiin marka ugu horreyday is arkaan haddii intaan la gaarin lix bilood caruur dhasho uuna noolaado caruurkaas shaqo kuma oglaha isagu mana dhalin wax shaqaa kuma le mana dhalin sababtoo ah lix bilood ka yar kuma dhashaan qur-aankiiya sidaan caddayna caruur nool oo waxaan ka hadlayna caadi u noolaado waxaa dhacday waktigii saxaabada ee amiirulmu'miniin cuhmaan ibnu cafaan uu amiirka mu'miniinta ahaa ayaa nin gabar guursaday markii lix bilood la joogay wiil u dhashay zawjkeedii cuhmaan ibnu cafaan ayuu u sheegay markuu u sheegay cuhmaan halla ii keen uu yidhi way istaagtay labiskeeday soo xidhatay gabar la dhalataa booyday waxay tihi maxaad ka booyeydaa ilaahan ku dhaartaa nin kale itaabane ninkaas isaga maahane ilaahayna wuxuu doonu xugminaa cuhmaanaa loo keenay cuhmaan wuxuu yihi lix bilood ma ku dhashay haa dhagax nafta looga jaro dhagax naftaa looga jaro dhagaxaa nafta looga jaray cali ibnu abi aalib ay arrintii gaartay gabadhii oo lagu maqan yahay oo dadkii dhagaxa ku dilay ay ku maqan yihiin ayaa cali yimi markaasuu yidhi maa tasnac maxaad samaynaa cuhmaan markaasuu yidhi walada tamaama lisittati ashhur lix bilooday ku dhashay wa hal yakuunu dalika miyay dhici karta arrintaasu markaasuu cali ku yidhi amaa taqra'u lqur'aan miyaadan qur-aanka akrin qur-aankana wuu akriya cuhmaan laakiin waxay ku dareensiinaydaa qofka waxa weeyaan dadka ugu cilmiga badan misle waa ka hoos bixi karta qof cilmiga koobay nebi maxamed kadibna ma jiro laa saxaabi walaa qof ka dambeeyey qof cilmiga wada koobay nabigaa u dambeeyey salawaatu llahi wasalam aleyh qof kaloo koobay ma jiro war ma qur-aankaadan akrini waa akriya huy miyaadan maqalu yidhi alloo leh wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahra waa maqlay markaasuu alla miyuusan dhihin yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayn markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ma helaynu yidhi laba sana haddii la jaro ilaa lix bilood inay soo hartay maahane cumaan markaasuu yidhi wallahi ma fadintu lihaada ilahan ku dhaartay inaan xukunkaas garan oonan aayadda ka fahmin markaasuu wuxuu yidhi calaya bilmara war halay soo qabto islaamta hala soo celiyo aan xukunkii ka laabte taasna waxay kutusaydaa qaadiga inay waajib ku tahay iyo xaakimka markay u caddaanto xukunkii horuu riday inay khalada inuu ka laabto waajib inay ku tahay warii soo qabta waa la ordo waa la tegey fawajaduuha qad furiqa minha iyadoo nafta laga jarayaa loo tegey oy saas ku tagtay allahu mustacaan wuxuu yidhi aharka raawiga warina bacja fawallaahi ma lquraabu bilquraabi wala albaydatu bilbayda biashbaha minhu biabiih ilaahan ku dhaartu yidhi caruurkii tukuhu siduu tuka inuusan uga ekaan badnayn siduu aabihiis u ogi aabbihii soo dacwooday tukaha siduu tukaha ugu eg yahay ama ukunta ukun laba ukunood miyaad kala saari kartaa aabbihii wiilkii saasay noqdeen saasay noqdeen markaas wuxuu dhihi jiray adoogii dacwooday ibni ini wallaah ilaahaan ku dhaartay waa wiilkaygii u dhihi jiray waa ninkii shala gabadha dacweeyey soo ma jeedin wabtalaahu llahu bi hadihi qura qurxat laakila ilaahay kaankan asna ku riday ilaa gabadhiiyuu dulmiyey markaasi cadcad u jarjartay isagoo nool markaasu saas u dhintay odog ninkiina soo ma jeedi halkaana qisada wuu ku keenaa xaafidku zukrufna wuu ku keenaa zukruf markuu joogo dictor xikmad muxaqiqa wuxuu leeyahy sanadkuna saxiix qisada waa saxiixu leeyahy marka taasuna waxay ku tusaydaa baqiga oo gabar berii ah la dulmiyo ee loogu ceebeeyo laguna fadeexeeyo wax ay berii ka tahay ilaahay inuu cuquubo caajila ka keeni karo baqyiguna cuquubadiisu inay soo degdegto habeenka xadiisku anagi soo sheegay marka baqiga waa in la iska ilaaliyo cabdullahi ibni cabbaas masale muhiimoo kaluu sheegay wuxuu yidhi sow nuugmadii iyo naaskii lagama dhigin soddon bilood caruurku hadduu ku dhasho sagaal bilood sagaal bilood hadduu caruurku ku dhasho waxaa ku filan in la nuujiyo koob iyo labaatan bilood oo labadii sano labadii sano saddex bilood laga jaro waa ku filan aru calooshuu ku xoogeysta calooshuu ku xoogeysta haddii laakiin uu lix bilood ku dhasho caruurku waa in labada sano la dhammaystiro xagga nugmada waa in la dhammaystiro waa in la dhammaystiro hadduu toddoba bilood ku dhasho saddex iyo labaatan bilood waa in la nuujiyo saddex iyo labaatan bilood waa in la nuujiyo marka waxaa la rabaa mar walba inaysan caloosha intuu ku jiray iyo inta la nuujinaa marka la isku daro waa inaysan soddon bilood ka yaraan saasaa la rabaa soddon bilood inaysan ka yaraan adugu soo tiri caloosha imise ku jira hadduu lix bilood tahay laba afar iyo labaatan bilood hadday toddoba bilood tahayna saddex iyo labaatan bilood haddii uu ku jiray sideed biloodna laba iyo labaatan bilood haddii uu ku jiray sagaal biloodna koob iyo labaatano ku filan kuleey marka isku dar intaas waa inaysan ka yaraan ilah wuxuu ihi subxaana xataa idaa balaqa markuu insaankii gaaray insaankii baariga ahaa ilahay nooga warrama oo waalidkiis baariga u ahaa kadibna kii caaq ahaa ee laga warramay caas waalideenka ah hadda ilaahay kii baariga ah nooga warramay ilah wuxuu ihi subxaana xataa idaa balaqa insaankii markuu gaaray ashuddahu adaygiisa soddon iyo saddex sana mufasiriintu u badan yihi oo wabalaqa uu gaaray arbaciina sana afartan sano afartan markuu qofku gaaro waa marka caqligiisu dhammaystirmo dulqaadkiisa iyo kafiirsigiisuna dhammaystirmo markaas kadib caqli usoo kordhi maa cilmi waa u kordhi karaa waaye aragnimo waa u kordhi kartaa laakiin caqligii loogu talagalay qofkan waa dhammaystiray waana waktiga nabiyaalka lasoo diro waktigaas inta ka horeyda xataa qofka badanaa fudayd iyo waxbaa ku jira laakiin markuu afartanka gaaro markaas ayuu qofka caqligiisii dulqaadkiisii sabarkiisii intii un qadarkii loogu talagalay waa u dhammaystirmo xataa idaa balaqa markuu gaaro ashuddahu adeegiisa oo wabalaqa u gaaro arbaciina sana afartan sano qaala insaanka wanaagsan oo baariga wuxuu yidhaah rabbi rabbigaygiyo owsicnii iwaafaji an ashkura inaan shukriyo nicmataka nimcadaada allatii nimcada ancamta calaya dushayda aad ugu nimcayday ilaahu iwaafaji inaan nimcada ka shukriyo si aan u haysto ilaa nimcada marka laga shukriyo waa qaydun lilmawjuud nimcadii horood haysatay alla waa kuu baaqi yeela wasaydu lilmafquud tii kaa maqneed alla kugu siina markaad midda hore ka shukrido ilaahu iwaafaji allatii nimcada ancamta calaya korkayga aad ugu nimcayday wa calaa waalidaya labadaydii waalid taad ugu nimcaydayna ilaahu inaan ka shukriyo iwaafaji waalidka xataa nimcadii la siiyey waa inaad ka shukrida ilaa adiga ilaahay kugu nimceeyey waalidka tii la siiyey wa an acmala inaan camal falana ilaahu iwaafaji saalixan ey camalan saalixan camal wanaagsan camal saalixa waxa la yhaha labadii shardi camalka laga helo waa inuu dal alle kaa yahay waana inaad dariiqii nabiga ku samaydaa sala allahu calayh wasalam ilahu kaasi waafaji marka maxaa muuqda inuu ilaahay weydiisanayo inuu alla baari u noqdo waalidkiisna baari u noqdo saasuu alla ka tuuga insaanka wanaagsan saasuu yeela camalkaasoo tardaahu aada raalli ka tahay wa aslix lii allow ii hagaaji fii duriyati carruurteyda ilaahu ii hagaaji taasna waxay ku baraysaa oo qur-aanku qofka barayaa muslimka inaad caruurta ilaah u tuugto caruurta tarbiyadooda iyo hagaajintooda ficlan asbaab waa inaad la timaad oo siduu ku hagaagi lahaa laakiin asbaabta keliyu kuma filnee waa inaad ilaahay u calaacashaa wax badan in ilaahay carruurta kuu hagaajiyo habaarkana aad ka ilaashata carruurtaada oodan iska habaarin mar wax lagaa aqbalayo mataqaanid inii aniga uu yidhahdaa insaanka wanaagsan tubtu ilayka alla adaan kuu soo laabta ilaahu adaan kuu soo laabta wa inii aniga min almuslimiina dadka ilaahay u hogaansanaan ka mid ah taasuna waa ishaar uu yidhi xaafid ibnu kaiir oo ilaah subxaanahu wa tacaala uu nagu hanuuninayo qofka afartan gaaray inuu toobadiisa cusboonaysiiyo ilaahay u laabto isdiyaariyo ilaa waa cimriyey qof afartan gaaray waa cimriye cimri dheer ah ilaahay siiye waa inaad toobad cusub iyo diyaargarow cusub aad dib u laabato ilaah wuxuu ihi subxaana ulaaika dadka lasoo tilmaamay ee ilaahooda baariga u ah waalidiintoodana baariga u ah aladiina waa dadka nataqabalu aan ka aqbalayno canhum xaggooda axsana maa shayga ugu wanaag badan oo camilu ay sameeyeen waxyaalahay sameeyeen ku ugu wanaagsan ayaan ka aqbalayna axsanu ma axsana maa camilu waxa weeye maa yaqtadi hawaaba min adaacaat waa acmaasha hawaabka keenayda oo waajibaad iyo sunno ah maa yaqtadii ahawaaba min adaacaat wey ilaa qofku wuxuu sameeyey wax waa shay keenaya in laga hawaabiyo waa waajib iyo sunno waxna waa wax keenaya in loo ciqaabo waa xaaraamtii waxna waa shay iska mubaax ama karaahiya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadkaas waxaan ka aqbalaynaa acmaashooda kuwa ugu wanaagsan oo ah wixii hawaab keenaya oo waajibaadka iyo sunnadii wanatajaawasuu waan dhaafaynaa can sayi'aatin xumaanyaalkoodii dunuubtiina waa u dhaafaynaa ilaa ilaahayna baari u yahay waalidkiisana baari u yahay fii asxaabi aljanna jannada asxaabteeda dhexdeeda xaalay ahaadeen dadka ahlu jannaha dadkaasay ka mid noqonayaanu ilaah yidhi wacda sidqi wacadahum allahu alla u ballanqaaday jannada wacda sidqi ballanqaad run ah alladii ballanqaadkii kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loo ballanqaado waladii qof kasta oo qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid ku yidhi uffin waan kahanayaa lakumaa idinka waan dhibsanayaa warkiinna atacidaanini ma waxaad ii yaboohaysaan an ukhraja in laysoo bixinayo walxaal miyaad ii yaboohaysaan qad khalad ay tagtay alquruunu ummado min qabli aniga hortay ay tagtay walxaal ayuu sidaas ku leeyahay humaa labada waalid yastakiisaanillaah allaah ay gargaar ka dalbanayaan qaa'ilayni xaale ay leeyihiin waylaka warhooge aamin rumee ilaahay ballanqaadkiisa uu baxiga ballanqaaday inna wacdallah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid sugan addoommadana waa soo bixinaho waa la hubaahe war rumee fa yaquulu wuxuu leeyahay insaanka caas waalideenka maa haadaa warkaanu ma ahan waa laysoo bixinaa iyo alla rumee ma ahan ilaa asaadiiru lawaliina ummadihii hore quraafaday qoreen maahane wax kale ma ahan ilah wuxuu ihi subxaana ulaa'ika dadkaas caasi waalideenka ilaahayna caasiyey aladiina waa dadka xaqa uu waajibay calayhim korkooda alqowlu qowlkii alle oo ilaahay ku waajibiyey naar inay gasho naar inay galaan waa dadka alle ku waajibiyey fii umamin ummada dhexdood xaalay ahaadeen ummadahaasoo qad kala tagtay min qablihim iyaga hortood ummadahaasoo min aljinni jinniga ka mida iyo walinsi insiga ilah wuxuu ihi subxaana innahum kuwaas caasi waalideenka kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaro tacabkood ba-ay walikullin koox kasta waxaa u sugnaaday fariiqii mu'miniinta ahaa ilaahay baariga u ahaa waalidiintooda baariga u ahaa iyo fariiqa ilaah ku kufriyey waalidkoodana caasiga ku ah darajaatun darajooyina u sugnaaday qola walbaa darajaaday leedahay darajaaday leedahay mimaa min ajli maa shay dartiisuna ugu sugnaadeen camiluu ay sameeyeen waliyuwafiyahum wajazaahum alla waa abaalmariyey liyuwafiyahum si uu ugu oofiyo acmaalahum camalyaalkooda walxaal ayuu alla u oofinaa hum ayaga laa yudlamuuna aan la dulminayn wa yowma maalin yucradu la bandhigayo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cala naari naarta loo bandhigayo yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay soo qadaro adhabtum ma tag adhabtum waa tagsiideen dayibaatikum wanaagyaalkiinnii fii xayaatikum noloshiinna dhexdeedaad ku tagsiideen noloshii addunya ee dhoweed wastamtactum waadna raaxaysateen bihaa dayibaadkii adduunyo intaad joogteen aad ku raaxaysateen falyowma maanta tujsawna waa laydin abaalmarinaa cadaabalhuuni dulliga cadaabkiisaa laydinku abaalmarinaa bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadii aad ahaateen sababteed tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya fil ardi dhulka korkiisa isku weynaysiiya oo qalbiga xaqa ka diida bikayri lxaqi xaq la-aanna isweynaysiiya iyo wa bimaa kuntum tafsiquuna wa bisababi fisqikum iyo daacadda ka bixiddii aad daacadda ilaahay ka baxdeen oo xibnaha alla ka caasideen taas ayaa cadaab laydinkugu abaalmarina allah subxaanahu wa tacaala markuu nooga soo warramay dadkii baariyaalka ahaa ee waalidkood u ducaynayey ee ilaahay baariga u ahaa waalidkoodna baariga u ahaa iyo waxa u sugnaaday ee janno iyo liibaan ah wuxuu ilaahay daba dhigay kuwa caaqa ah ee caasi waalideenka ah ee ilaahay weynaana ku kufriyey waalidkoodna ku caasiyey tilmaantooda iyo abaalkooda ilahay daba dhigay ilaahay daba dhigay taasna waxay ku dareensiinaydaa waa laba dariiq inaad waalidka u noqoto baari ilaahayna baari u noqoto iyo inaad ilaahay baari aadan u noqono ilaahay caasido waalidkana caasido laakiin dariiq talfiiquhu ma jiro waalidkana caaqan ku ah ilaahna waa rumaynaa waa dariiqaad adugu samaysatee dariiqii ilaahay ku amray ma dariiqa ilaahay ku amray wuxuu yahay allaah inaad baari u noqotood adeecdo waalidkana adeecdo iyo maxaa alla kaa reebay inaad ilaahay ku kufrido ama caasido waalidkana aad caasido waa labadaas dariiq dariiqna allah kaa reebay dariiqna allah ku amray marka talfiiq waa isku dhafaa ilaahay waa rabaa waalidna layma tuso waa dariiqaaga dariiqi ilaahay maaha kaas adaa samaystay meeshuu ku geeyaad leedahay marka laakiin janno allaan ku doonaa hadhihi janno alle ma taga kaasuy waalidkana waa naga sheegnay waxa lagu caasi karo iyo waxa kale ilaa wuxuu ihi subxaana waladii waladii waxa weeyaan waa mawsuul mawsuulkuna min alfaadi alcumuum uu ka mid yahy haddeer waxaa loola jeedaa jinsi marka lafdi caama weeye waladii qof kasta weeye waladii qof alla qofkii maaha qof hebel maaha qof hebel maaha ilaa wuxuu ihi subxaana waladii qofkii qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid ufin lakumaa ufin laba macnaad mari kartaa ismu saw ufin uf ayaa lakumaa layni yidhi inaad tidhaahdo uf ayaa layni yidhi qofka waalidkiis ku yidhi iyo inaad ismu ficil ka dhigto oo aad tidhaahdo ufin waan karaahiyaysanayaa lakumaa warkiina iyo idinka macnuhu isku meelu imaan qofka waalidkiis ku yidhi uf ama yidhi warkayna waa karaahiyeysanaya imisaa tidhaahda waalidkood oo tidhaahda maya aniga hooyo warkaas aniga lama yiraa a waa fiiri cunugii la dhalay wey markaasuu dha aabba aniga warkaaso kale lama yiraa aniga warkaas waa neceba oo xaataa aan nibcaa tigi subxaan allah waa dajaal soo ma jeedin acuudu billaahi marka qofka dhahaya waalidkiis waa nabcaysanaya warkaas ma rabo warkaas kaasa ilahay nooga warraba abaalkiisa ilaa wuxuu ihi subxaana waladii qofka qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid ku yidhi ufin waan nabcaysanayaa waan karaahiyaysanayaa lakuma idinka atacidaanini ma waxaad ii yaboohaysaan an ukhraja in laysoo bixinayo markaan dhinta kadib fiiri ilahayna waa ku kufrisayn sooma jeedin waa kaafir bilahi alcadiim xataa bacfiga ma rumaysna ma ujeedaa labada la isku daba dhigay ilaahay uu isku daba dhigay u fiirso an ukhraja in laysoo bixinaa walxaal miyaad ii ballan qaadaydaan qad khalad ay tagtay alquruuru ummado min qabli aniga hortay ay tageen walxaal ayuu sidaas leeyahay humaa labada waalid yastakiisaan illaah allah ay gargaar weydiisanayaan ilaahu nooga gargaar waa caas waalideyna ay leeyihin ilaahay ou soo hanuuni ilaahayo waa baadiyoobay noo qabo ay leeyihin labadii waalid asnaalkaanu warkaan la taagay yastakiisaani illaah istiqaafadu toosay mafcuulka u qaadata allah aan mafcuulkiiya marna ba ay ku gudubtaa labadaba waa dhacda waylaka ey qaa'ilayni xaale ay leeyihiin ayay gargaar weydiisanayaan waylaka war hooge war waad hoogtaye aamin billaah walilaahi rume aamin rumee biwacd illaah ilaahay ballanqaadkiisa oo uu ballan qaaday inuu addoommada soo bixinaa markay dhintaan ka gada war rume saasay leeyihin ina wacd allah aamin rumee waxaa la leeyahay waa waxa alla ballan qaado bacfiga ah bacfiga ballan alla ballan qaaday inuu addoommada soo bixinaa war rumee oo yaana tusay inay bacfiga tahay waxay leeyihin rumee waxaa ku tusay ina wacdallahida ka dambayo ina wacdallah ilaahay ballanqaadkiisu xaqun waa mid sugan fayaquulu wuxuu leeyahay insaanku maa haadaa warkaanu ma ahan waa laysoo bixinaa markii la dhinto kadib ma ahan ilaa asaadiiru lawaliin ummadihii hore beentay qoreen maahan wax kale maaha wuxuu leeyahay waa been ummadihii hore iska qoreen ayagoon meel la ku tiirsan oon daliil uhayn saasuu leeyahy soo ma jeedid inuu kaafir billahi alcadiim yahay caasi waalideenna iyo labadaas alla isku xihay ilaah wuxuu ihi subxaana ulaaika ulaaika halkaa lagu ishaara alladiya lagu ishaara alladii see loogu ishaara ila ulaaika waa jamci alladiina lafdigeedu waa mufrade hadda soonagii niri lafdigu waa jinsi waa biictibaari macna waa caam alladii qof alla qofkii yiri wey qof alla qofkii warkaas yiri wey hal xaba marka maaha waa cumuum cumuumkaasaa marka laga qaadana ulaaika dadka sidaas yiraa aladiina waa dadka xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowl qowl qowlku waa kee waa qowlkii alla yidhi laamlaana jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin jahanama waxaan ka buuxaynaa jinni iyo insi dadka waalidkooda yara warkiinaan necebahay amaan dhibsanayaa waa dadkaas dadka qowlka alle ku waajibay oo naarta iska leh dadkaas weeye dadkaas weeye ilah wuxuu uhi subxaana ulaaika dadka nuucaasa aladiina waa kuwa xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu qowlka fii umamin ummada dhexdood xaalo ay ahaadeen oo ayaga waxay naarta la gelayaan ummado ummadahaasoo qad kala tagtay min qablihim ayaga hortood ummada horaa dariiqa maray ilaah ku kufriyey waalidkana ku caasiyey ummadahaasoo min aljinni jinni ah ama jinniga ka mid ah iyo wal insi insiga ilah wuxuu uhi subxaana inahum kuwaas alla ku kufriyey waalidka ku caasiyey kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina dad khasaaro tacabkood ba-ay waa dad khasaaray taasna wuxuu ihi xaafidku waxay tusaydaa inay daciif yahay qowl kale aayaddaanu waxay ku soo degtay waladii qaala liwaalidayhi cabdiraxmaan ibnu abibakar isidiiq qaaraasaas yidhaahdeen cabdiraxmaan ibnu abubakar sidiiq ay kusoo degtay yidhah ilaa abubakar markuu rumeeyey cabdiraxmaan waa ka dembeeyey marka laakiin warkaas waa daciif sababtoo ah cabdiraxmaan markii kadib waa islaamay islaamnimadiisu waa wanaagsanaatay min khiyaari saxaabu ka mid noqdo dadkaana maxaa alla yidhi ulaaika aladiina xaqa calayhim qowl waa dadka qowlkaas alla u waajibo naarta iskale wey marka waa qalad in lagu fasira welidaa saas daraaddeed waxaa khudbo akhriyey marwaan marwaan ibnu xakam ayaa khudbo akhriyey oo waxa weeyaan madiine amiirka ahaa qudbu akriyey qudbadii marku uu akriyey qudbada markaa wuxuu ku soo qaatay yaziid ibnu mucaawiya in waxa weeyaan dadku beeco la galaan bacda abiihi mucaawiye oo aabbihiisa marka uu dhinto ka gadaal in dadku ay yaziid la galaan beeca arrintaas ayuu khudbada ku soo qaatay cabdiraxmaan ibnu abubakar asidiiq oo khudbada dhegaysanaya yaa kelimadaas inkiray riwaayadaha gabal waxay leeyihiin wuxuu yidhi ahiraqliyatun ma dariiqadii hiraqlaa hiraqle waa boqorkii nasaarada asagaa wiilkiisa uga tega jiraya waa maxay waxaad sheegayda kelmaddaas ayaa riwaayadaha gabal sheegay laakiin lafdiga bukhaari kuma jirto markuu sidaas yidhi uu yidhi marwaan yidhi khuduuhu qabta waar qabta ninka warkaas ku hadlay markaasu ta cararay guriga caaisha gal caaisha bint abibakar sidiiq waa walaashiis guriga caaisho gal guriga caaisha marka lama aadi karo de waa dadku mu'miniin wey soo ma ogid khalaas ma aysan awoodin markaasuu khudbadii sii watay marwaan markaasuu yidhi waa ninkaan adda hadlay waa ninka ilaahay ku soo dejiyey waladii qaala liwaalidayhi ufil lakuma isagii weyu cad ka warsayda caaisha maqashay markaasay xijaabka gadaalkiisa waxay ku tiri wan maa anzala allaahu fiina shay-an min alqur'aani hal shay oo qur'aana oo reer abubakar wax ka sheegay alla sooma deji fiina macnaa waa saas laakiin alla wuxuu soo dejiyay tiri ilaa an allah anzala cudri saddex iyo toban aayadooda cudurdaarkayga alla ku soo deji oo ilaahay ku beri yeelaya caaisho oo lagu difaacayo caaisho oo qur'aanka ka mid ah oo ilaahay sharafteeda ku difaacaya marka taasaa jirtay tan ma jirtay tir kada marka calaa kulli xaal qowlka sawaabka ah waa qowlkaas ee ah inaysan aayaddu ay caamtoo jinsi tahay aysan cabdiraxmaan ibn abubakar sidiiq ka hadlayn cabdiraxmaanna saxaabiyuu noqday wuxuuna ka mid noqday muslimiinta kuwa ugu wan wanaagsanaa marka sidaa sawaabka waa sidaas weeyaan allahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed